wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deeq biyo dhaamina gaarsiisay dadka ku nool deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dadka ku nool deegaanada maanta biyo dhaaminta loo sameeyey ayaa horey hay-adaha dawliga iyo kuwa maxalliga ah ee jubbaland ka howlgala ka codsaday in si deg deg ah biyo loo gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka biyodhaaminta loo sameeyey ayaa ka mahad celiyey deeqda biyaha ee wasaaradda beeraha ay gaarsiisay waxaa umahad celinaynaa biyaha inoo keena maanta iyo dhibka aan u qabnay iyo meesha aan joogno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aaday ugu mahadsan yihiin mahadaan iyo shukriyan mahadaan u celinaynaa waxaan ku mahadsan yihiin waxay kaloo noo dhimanaa iyagii iyo walaalahayna kale ayagana waa uga baahannahay iyagana in nagala soo caawiyana aad baan u rajaynaynaa uga baahannahay biyaha aad ayaan maaragtay ugu rajo weynaa alxamdulilah waa ku mahadsan yihiin waa maaragtay aad meel waa ku faraxne waana mahadsan yihiin mahadaanu celinaynaa waxay dambe oo dhimano biyahana mar kasta waa u baahanaynaa haddana biyaha noo keena alxamdulilah waa ku faraxsannahay wasaaradda beeraha geele maxamed aadan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa ku alxamdulilaynaa waa ilaah mahadda iskale waa ku ilaah mahadda iskale maaragtay mahadaan kaa sheeganaynaa waa faraxnu dhamaantaa u faraxsanaa biyaha noo keenteen ninkii noo keenay qaralaasiyo ee waxii wada ilaahay idinkiis annaga horta waxaana beerale beerale nahay sana horaan sacabnay waa naga abaarsadeen sana ka horyaa sacabnay waa naga abaarsadeen aad baan u dhib qabnaa beeraha xaggooda waa ku dhib qabnaa kow midda kale labaad iskoo mahadsan dus mahadsanno midda kale labaad maxnoo oo noo saddexaad oo jira walaalayaalow waxaa aad u dhib qabnaa masaajid baan u baahnaa masaajid iyo dugsi u baahana
aad waxay uga baahay qabeen biyo alxamdulilah biyihii waa loo keenay walaalahayna ka caawiyey waanu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha dhanka kale guddoomiyaha deegaanka xamarey maxamed cabdi saney ayaa ka warbixiyey biyodhaaminta loo sameeyey dadka deegaankaas iyo deegaanada kale ee u dhow isagoona sheegay in deegaanadaasi ay ka jiraan baahiyo kale oo aas-aasiya loona baahan yahay in wax laga qabto maanta waxaa dad masaakiin ah oo ooman oo dhibaataysan biyo soo gaarsiiyey wasiirka beeraha iyo waraabka geella maxamed aadan ayaa maanta deeq biyo soo gaarsiiyey halkan hadda aan taagannahay oo dadka masaakiinta maanta ay biyaha ku cabbihayaan insha allahu ilaahay baa maaragtay mahadle ka sokona asigaa maaragtay arrintaas sameeyey hergeliyey in maanta dadka ay biyo helaan sidaas dadka inay u soo garab istaagaan dadka waxay u baahan yihiin biyaha keli ma ahan waa kow horta nolosha asaasiga waa biyo maanta insha allahu dadkan tuuladan haddaan joogno waxay heleen biyo intaa kadib haddii ay caafimaad ahayd haddii waxbarasho ahayd haddii oo xagga daruuriga ay ahaan lahayd haddii biyaha ay ahaan lahayd maanta uu kow ah oo wasaaradda ay soo biyodhaaminta ay wasaaradda beerahiiyo waraabka jubbaland ka wada galbeedka magaalada kismaayo ayaa ku su-aaday xilli kulayla qaybo ka mida gobolka jubbada hoosena ay ka soo yeerayso qayladhaan ku aadan biyola-aan ka jirta deegaanada galbeedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale deegaanada kale waqooyiga kismaayo